shirkan oo ah shirkii ugu horreeyey ee heer qaran ah oo ku saabsan xanuunada wadnaha waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya khubro caafimaad cilmi baarayaal dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda caafimaadka adduunka iyo mas-uuliyiin kale oo ka kala yimid gobolada iyo maamul goboleedyada dalka shirkan waxaa soo qabanqaabiyey bahda caafimaadka waxaana ka qayb galay madaxda wasaaradda caafimaadka waxaa shirkan looga doodayey qaababka loo yaray karo khataraha cudurada ku dhaca wadnaha iyo in dalka laga hirgeliyo adeegyo caafimaad oo dhammaystiran oo u gaara xanuunada wadnaha door guuleed cabdijaliil agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn shirkan furay
markaan leedahay wasaarad ahaan istraatijiga oo aan n c d-ga oo hadda laga shaqaynayo xoogga saari doono waxaa waaye wacyigelinta iyo baahinta adeega caafimaadka aasaasiga in lagu daro daweynta xanuunada aan faafin wuu ka mid yahay xanuunada ku dhaca wadnaha taa marka waxay fududayn doontaa in la gaarsiiyo hadday ahaan lahayd daweyntii ama wacyigelintii ilaa heer tuulo hadda maanta halka aan joogno waxaa waaye in lagula tacaalo hanaanka dhexe caafimaadka secondary levelka in lagula tacaalo xanuunada ku dhaca wadnaha si maaragtay patient centered ah ama bukaan maaragtay lala tacaalayo dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanada ka soo qayb galay shirkan ayaa dhankoodu waxa ay bogaadiyeen tallaabadan wax looga qabanayo adeegyada caafimaadka wadnaha waxyaabo badan oo ka maqnaya waddanka oo ay ka mid ahayd yacni qaybta carruurta ku dhasha congenitalka waa laga wada howlgalay wax badanaa ilaa hadda ka hirgalay kadib waxaa aad yo aad loogu mashquulay in yacni qaybta qalliinka wadnaha ama open heart surgeryga laga howlgalo bilow fiican ayaa jira maanta magaalada muqdisho waxaa ku yaala laba senter oo active ah oo ka howlgala qalliinada open heart surgeryga iyo laba senter oo kale oo potentially active noqon kara waxaa hadda howlgala isbitaalka kalkaal iyo isbitaalka horjoog epidmologiga ool waan ka dharagsanahay hybertensionka iyo maxaa la prevalencegiisa in soomaaliya waxaan ognahay definitionka guidelineka ay maxaa la dhahay adapt garaynayno inuu raacayo kan w h o goormaan dhihi karna hypertension waa qofka systolic pressureka hadduu boqol iyo boqol iyo afartan ka badan yahay diastolic pressurekana ka badan yahay sagaashan hadduu dadka hiris group yahay nambarka sidaas waa ka yaraanay ugu dambeynna wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya cali xaaji aadan ayaa shirkan iyo qabanqaabadiisa iyo sidoo kale qabashadiisaba bogaadiyey waxaa ilaahay mahaddiisa ah maanta kaysas badan oo dibadda loo aadi jiray xaalado badan in dalka lagu xaliyo waxyaabo badan oo operation interventionis ah oo aan la samayn karinna in maanta la sameeyo waa ilaahay mahaddiis oo guul la gaaray waxaan rajaynaynaa haddana in hore loo sii socon doono hore socodkaas ayuu qayb ka yahay shirkan maanta laisugu imaaday oo laisaga wareysanaya cardiovascular diseaseska soomaaliya discussions maanta saakasa u imaadeen ilaa hadda discussions aad ka leheedeen iyo doodo aad ka yeelateen iyo cilmibaarisyo aad soo bandhigteen waxaan rajaynaa shirkan inuu noqon doono mid joogto ah oo la qaban doono sanadla ama ha noqdo maaragtay inuu socon doono mar walbaba lagu soo bandhigo wixii abdhayt ah oo dalka ku soo kordhay iyo jallengeska jira iyo talooyin ku saabsan sida jallengeskaasi lagu xallin karo in mar walba lagu dadaalo shirarka noocan in la qabto aad baan u soo dhoweynayaa horumarinta adeegyada kala duwan ee caafimaadka dalka ayaa koboc sameynaya waxaana shirkan oo looga hadlayo caafimaadka wadnaha uu yahay kii ugu horreeyey noociisa ee heer qaran ah ee dalka lagu qabto